bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsadayaal hamiinfayl ha ka dhowaada warka uwnima ee warbaahinta warsan qodobada shargadiisan warkaana uwnima ka dheegi doontaan unina siinkahayna yo maybaanka waweyna wasiirka cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeedyo ku hadalay walqobadshe barakacyaal suubisaday ganacsiyo yaryaryahaka badada hayaan xirooyinka bogtaale ee magaalada baydhabo suuqyarihii dhabaantan liindhasi dadka gadaw caano waana liingadigi intiyo ilaaliyan nadaafadiyo al-shabaab iyo la-tayser wasaare kheyr oo ciidamo fara badan sagootii amar jubbaland oo xukun dil aya ka fuleyday askari ku tirsan ciidanka dowladda akhbaaraadka banaanka warkaana uunamasiinkahayna siina ka dheega doontaan yamaybha ku mid ee dagaal culus oo ku dareera meel indhow caasimada dalka yeman ee sanca
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
hamignimoa xadebo isnignaha galahayta taariikhdii ka eedanta labaataiyo lita bilo koowaad labada kun iyo labaatanka meybana hadheegtana qodobadii warkaan haddana in diyaar garoowa sugiyo fidsan ka bilowna wasiirka cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo maybowse ku hadalay walqobadshe sida warku ninka fiiriya yuusuf sheekh aadan wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed xuseen xasan john oo waraysi dheersiha idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo ku hadalay waalgobodka wasaaradda iyo deegaanada kajara guud ahaanba deegaanada gobolada koonfur galbeed soomaaliya waa ko wasiirku soo markanka horeyta ku hadalay walaayo likowsidag markitan iyo limagacawi xafiiska wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed
iyo garsoorka koonfur galbeed oo laisoo magacaabay xilka waxaa la wareegay lixdii maarsa labadii kun sagaal tobankii lixdii maarsa waxaan u imid xafiis shaqaynaya oo staff iyo shaqaalo jooga agabkii loogu talgalay oo lagu shaqayn lahaa in yar ka dhiman maahan intiisa kale ay yaaliin mashruuciyo laba mashruuc ay ka socoto ku taala xafiis ku yaala magaaladan ka dhex shaqaynaysay
dhanaga kale weliba uuse ku hadalay walaayo ha ka kordhiyen xafiiska oo waana ku bedeleen walyaabogii hora
horta markaan imi meesha waxbaa ka jiray shaqaa ka socotay waxa ugu horreeya aan sameynay waxay ahayd in sbaceka marka lagu shaqaynayo oo wasaaradda aanay ahayn mid ku filnaa wasaaradda shaqaalaheeda iyo howlaha ka socday marka waxaan usoo rarnay xafiiskan hadda joogno aada nagu wareysanayso oo ah dabaqa halka biyaana waxaa kaloo jiray in uusan xafiiska lahayn meel howl ah oo lagu shiro oo shaqaalaha ay ku shiraan waxyaabaha aan bilowgii isla garanay ahayd anagiyo shaqaalaha inaan camirno xafiiska wasiirku xigeenka iyo xafiiska wasiirka iyo iyo hoolkaas shaqaka shaqaalaha ay ku shirayaan shaqaalaha le maahane xataa marka la waco hay-adaha ka shaqeeya cadaaladda in lagula kulmo xafiiska adi guud ahaan xafiiska ruxintiisa waxay ka dambeeyey shaqaalaha waxaan ku kordhinay ilaa iyo dhowr qofood yuusuf sheekh aadam raadiha warsan baydhabo eediyadan mahadsanyi yuusuf barakacyaal suubisaday ganacsiyi yaryar iyo weliba yohkabadada hayana xirooyinka bogtaale ee magaalada baydhabo sida warku ninka fiiriya cabdulaahi jeeri meelun welib waa suuqa dugaanduga ayoo ka shaqaysadaayan barakacyaal dadkaas iyo welibayo sameeyana barakacyaalka eh shaqooyin yaryar caanaha hilibka dadkanya ee dad isjoo shaqa abuuran suubsaday tan iyo welibayo kumadataa bilaanta ka shaqaysadaas suuqan dugaanduga welibaniyo insheegtay ini goobtii hilibka iyo siyaasa tuman kun shilin soomaali welibaa kaleyo insheegtay iniya meelunka eta dad bogtaale
ee gadiya inina sii gadahay iniyaay dowlad dheef oo siodhay ku weydihay meeldheeraay bila ku raadihay goobta tumunkuwa gaadahay kadhiiduyeena tumunga gaadahay weyshalgooye mayleeraay iso uma kun oo abranka dheera usuuna laatanga kafaday oo baana kuwaay lamada kun hata dada ku reebe ganacsigana may bilaaway intii mar dambe ada bilooma layka jar bordhaanka jari kaabiyo neelow makari gadaay beesaday oo goosata iyaala oo aami hoobiyahay er hatan walaago mayleeraay ismiilo ku jabjabaa sidii kobliha guridi sidii ka amaradi iyo walaay kusubsadii sidii hatama dunka la fadhi asalkay maridi may ku kooy gabal dhilay buul kurma dadku hootiga ahaa deegaan mihiian beeko gabal dhilay degan
aanada nafteeka maarayo walmi yaroo ninkudaha buhoon ciyaalka todoba walilahay inkadhax daranka bidada laakiin aanada inka badan wali naftay aan kamaarayo aanada inka badan hade suuqay lamala gee kokii baaraasadi dhamaasikii qarashka loowaasigeey koonakiin bahaasee walaha kiinabaheenaya si lafaha isyaaka nagaan si lafaa kiinku dhumu koona walaa kaleetan adaleekii dhah nagadalhadana deendayki nagadalhadana sidisay adun waa mukiro korto wadaad kaloo markaanka badanka iyada lasidaa
weliba magaalada baydhabo ku jira suuqyo yaryar oyoo samaysadan dadka barakacyaalka e haanas oyoo garab unku helaana maamul iyo hay-ad cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan raadiyo warsan baydhaba eediyadan mahadsanyo cabdulaahi suuqyarahii dhabaanton lindhasi dadka gadaw caano waana liinkadegi intiyo ilaaliyan nadaafadiyo sida warbixintu ninka fiiriyow maxamuud cali cabdulaahi
suuga ahanada dhiniga kawaan wiinaga ee magaalada baydhabo iyo booqdigeeka weliba yoroogana kumunaan bilaameed oo kaganacsadaas aanada weliba niyoa ka jarana gambalool wiin oyoon dhisana dowladda koonfur galbeed iyo weliba hay-adda n r c hooyo iisho musdhaf waliba iyo kumidata hooyooyinka kijara gambaloolka dhiniga kawaan kortisa weliba niya gadaase caanooyinka shalduwan welibana iyo shaqadun aanada ee yaa ka jarta muddo toban siyasan ee todobayaal iyo ka koriyaasa iskuul mandhakadaayan oo dugsiyan ka jaran waato yeedoo ku sheekayaasa markii hor yaa fadhiiday binaanka intanana dhisna gambaloolkan hatiyoo ka jaran magaalay iishay mustafalere haa banaamee fadhiini wal oo min sheegdooda daladi walaasa isku teegdaani gambaloolku wanaanin dhisinahani aruuri laakis wala ka faa'iido oo wiina una kahaysana male walaalow intii una dhabsa kala oo sala i rafaadlay ku qorsadahayn hoo ona noo bedel walaalnyogaan unku odsadaan hoo ona tootan korogna nin helaw wallaahi wal wiino oo saase kashal dareer male wal siin dhaseen neeri wala nei aruuri eeraada kolley doortama do kola galaas aanadi wal saasaada oo enu spiilko i wal waahe i kadadi birow maayi irsaaguin may kahaysa haa anuwa todoba haa hataley badugsiin ka jiraa hataley wal barasho ka jiraa dhinaga kaliyeedoo hadalajee sii wadata iyo weliba yaa inku warantaya anshuurto lagu qaadawa intiya la agda dadkan gambaloolkan ka jara oo aanada ka gadawa gambaloolka dhatisma esha miinda weliba niyo gadaayana aanooyinka shalduwan aqabadan kubiin oyoo la kulamayan iyo weliba yeeta qofkii meeloo soo fadhi ka tafagda aana intiusu la kulmo ganaha kaled waa sidiioo in sheegeen oo taasay tiniyeedaata aqabadan kubiin oyoo la kulamayan waloyo gadaayan aana ashuurto alla kumunkun haa haa banaankan walna ogaabayle walna ogaabayle siyaal dheeraa ka jar ama dheeraa galne aanada may ka jaray tumi siyeedsan hata bey oo aan iyo walba may ka tafajo beeshan iyo laaso laan gadadi oo la ku dhore banaanka la kadeediyo ee sewelan daruufta banaayta meel kale una tan baano ku bedeladaan mala isku ka dhagaaday boolis ka ganaameye wallahi intii dhib ku nahay walaanyadan hoobayo ni ku bi qoraan gargaar kale nin ku bedelaano oo saas ee fadaan baahan al-shabaab yar la wareegi deegaan laga magac dhabo far libaax qiyaastii afartii shan kilomitir inka eedan magaalada beledweyne warkuuna magaalada beledweyne may bahnin ku diriyey bashiir cabdulaahi cusmaan ururka al-shabaab ayaa la wareegay farlibaax oo qiyaastii afartan iyo shan kilomitir dhanka galbeed ugu beegan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iskorimaad kooban ayaa dhex maray ciidamo deegaanka ah iyo ururka al-shabaab wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamadii deegaanka ay isaga baxeen farlibaax qaar ka mid a dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyey in dagaalamayaal ka tirsan ururka al-shabaab ay gacanta ku hayaan farlibaax ciidamada dowladda soomaaliya ayaa wada abaabul ay ku doonayaan in ay dib ula wareegaan farlibaax oo ay la wareegeen ururka al-shabaab deegaano badan oo ku yaal gobolka hiiraan waxaa ka harimiya dhaqdhaqaaqa al-shabaab iyadoo mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ay dhowaan sheegeen in ay howlgallo ka samayn doonaan si ay ula wareegaan fariisamaha ay ku leeyihiin al-shabaab gobolka hiiraan saraakiisha ayaa horey u sheegay in dhowaan ay qaadi doonaan howlgallo ka dhan ah ururka al-shabaab eediyadan mahadsanyo bashiir ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre isagoo tiiyey ciidamo ku tirsan xoogga dalka waana liin diyaaryahay ku qayb qaadowga howlgallada ku dhanka ee al-shabaab ciidamadun yalla ka tababar xerada genaraal golden ra-iisul wasaarahan kama hadnagin nafhurnimadiiyo aan ku qayb qaadahayaan badbaadinta nafta iyo maalka ummadda soomaaliyeed weliba use kala balama intiiyo al-shabaab ku saaran deegaanada linqorshe intiiyo ku fuliyaan howlgalladiyo ciidamada tababarka dhammaystiyamayba ku qayb noqodayana ciidamada rooga furuma dagaalka islamarkaana dagaalka xoogan kala jara xubno ku tirsan dagaalyahanada al-shabaab ra-iisul wasaaraha iyo un ballan qaaday inta madaxda dowladduusu un dhammaystira doono dhammaan agabyada iyo fadaayan ciidamada ku qayb qaadahaya dagaalka al-shabaab saasoo kale saraakiilka iyo taliyayaalka ciidamada use kala dardaaramay intiiyo ka dadaalaan sugowka xaquuqda ciidanka iyo in cadaalad falowga tusaale wanaagsan siiyo an ka nagadaan ciidanka ciidamada hore ninka tababare xirada genaraal golden iyo welibay ku qayb qaadeena howlgalyo ciidamada dowladda ka fuliyeen deegaano ku tirsan gobolka shabeellaha hoose iyadoo la wareegi deegaano dhowr ah xukun diltoogashe waana la kafuriyay askari ku tirsan ciidamada dowladda kaasoo la sheegay intii hore in dili askari kale askarigun xukunka dilka ee la kafuliyay yemayba laka magac dhaba jaray bakar xasan walibana hore usan indilay askari ku tirsan ciidanka jubbaland waana laka magac dhaba jaray siyaad maxamed xasan xeer ilaaliyaha ciidamada jubbaland gaashaanla dhexe maxamed axmed yaasiin yomayba use sheegay intii askarigii geeg la toogaday use labaatiyo toddobadii bili nofembar ee sanadkii bahi ee lamada kuntumiyo sagaalkii xilli hamiin ee askari use ka dili bartamaha magaalada kismaayo waliba hadalshi intaasay inta xukunkun dilka toogashada ee laka fuliyay usahamari baaritaan dherkureed markiiyo fadhiyo shalduban oo markhaatii weeda maxkamad iyo dhugunsatay islamarkaana geerka xukun dil ayo ka fuliydii meelo warkaasaysiinku kooyahay warbaahinta warsan ee stuudiyaha beledka baydhabo dhinaga iyo akhbaaraadka banaanka dagaal xoogan waanin dhahaya kooxda xootiyiinta ee ciidamada dowladda yeman yemayba isuku dareeray degmada naham waana lixdan kilomitir jarta caasimada sanca weliba jaray warar sheegaa inta khasaaro badan use jara islamarkaana isbitaalada daala dhacaha ayaan tirada badan ee dhaawacyada abaanduulaha militariga dowladda use caalamka aqoonsan yi-e yeman iyo warbaahinta in sheegay intay ciidamadii iyo goobo cusub iyo la wareegeen iyo kula wareegeen xootiyiinta jimaada yamay bahbahay warar sheego inta mucaaradkiiyosi buuxda in la wareegeen degmada naham sagaalkii maalmood ee inka dambeeytay yemayba dagaal adag dhamaraayay ciidamada dowladda yeman oo taageero dhinaga irka ay ku helaas diyaarado isbahaysiga iyo xootiyiinka oo dhinaga kala haayay dagaalkan yeman iyo weliba use dareeray muddo afar sano ah maybana la sheegaha intiiyo ku lug layin dhinacyo shalduban isbahaysiga sacuudiga use hogaamiyahay waana taageero dowladda use caalamka aqoonsanya ee use hogaamiyahay madawiine cabdiraabi mansuur haadi iyo xootiyiinta mayba weli galanta iyo kahaayana dhulal badan waana ka yaala gobolada dalka yeman maybana saasoo kale muddooyinka inka dambeeya xootiyiinta awoodiya in waal dhadeena intiyo fuliyan weerarayo in adeegsadayan diyaarado duuliyaha in lahayn waaniyo la beegsadayan gudo sacuudiga dagaalku muddada dherdareeriyo mayba saasoo kale ku dhaladay khasaare dhiniga rayidka waana dad badan iyo ka amuudeen xaaladda bini-aadanimo ee dalka yeman yemayba saasoo kale qaramada midooye ka tilmaamtay tii inku xumaaytay guud ahaan caalamka warkii hamingnimo kula dareertan warbaahinta warsan akhyaaray surunkuwa ninka ege warkii mayba intaasiinku jeediya anoo qaalid cabdi ah dhiniga sanaadama hataa ku deerto injineer bilaal hilaal intay warkunkoo lamid ah hawada reedhanka kulamaana akhyaaree bahda warsan oo iska duwan waana siinku tabti assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu sidaas iyo nabadgel